بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa dersigeennii soddon iyo afraad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya فيma ylzm اlmukalafa min alculuumi الsharciya dersigiisii aan uga hadlayna weeyaan dersigeennaanu wuxuu ka bilaabanayaa salaada karaahaadkeeda waxaanu uga hadli doonaa salaada waxyaabaha lagu kohdo iyo jamaacada iyo shuruudda iqtidaha iyo anoo imaan doona insha allah wa amaa makruuhaatuhaa salaada waxyaabihi ashyaadeeda la kohdo wa amaa makruuhaatuhaa salaada makruuhaadkeeda yacnii ashyaadeeda la kohdo karaahaadka salaada oo lagu kohanayo salaada inta lagu jiro in la sameeyo ama in macnaha la sameeyaa karaaha ah ama shayga in laga tago ayaa karaaha ah waxyaabaha marka la kohdo oo salaada dhexdeeda lagu kohdo karaahaadka la yidhaahdo ayuu shiiku qaybo ka mida noo soo qaadin doonaa wuxuu ka bilaabay salaada makruuhaadkeedu wa amaa makruuhaatuhaa fa jaclu yadayhi labadiisa gacmood ama labadiisa kaf inuu dhex geliyo weeye oo uu yeelo fii kummayhi labadiisa kum dhexdooda inuu geliyo weeyaan waa ninkii waxaa laga hadlaa kumka waxaa la yidhaahdaa masalanba qamiiska ama shaarka marka la xidho halkaa gacanta ah ama cimta halkaa kala goyska ah kafka meesha gacantu ka soo gasha ayaa la yidhaahdaa marka gacantiio dhan inaad qaridoo daboosho salaada markaad xidhanayso labadaadan kaf inay daboolnaadaan oo aad sidaa u dhex geliso meesha qamiiska ama gacanta meesha aad ku qariso marada marka aad rukuucayso marka aad sujuudayso saddexdaas mar ayuu soo qaata weeyaan midda afaraadna waa marka atixiyaadka laga soo istaagayo atixiyaadka hore midda shanaadna waa marka uu u fadhiisanayo afartaas shantaa meelood ninka waxaa loo kohdaa gabar maaha waxaan ka hadlaynaa waa waa nimankii weeye gacmihiisaan inay qarsoomaanoo ou sidaa u dhex geliyo kumka meesha hadda aanu ku tilmaanay waa karaaha xaaraamaha weeyaan karaaha waxaa la yidhaahdaa shay haddaad iska dhaafin laheed maa yusaabu calaa tarkih walaa yucaaqabu calaa ficlih samayntiisa lagu cadaabin maayo laakiin haddaad iska dhaafin laheed thawaab baad heli laheed weeyaan wa amaa makruuhaatuhaa ashyaa wa amaa makruuhaatuhaa salaada ashyaadeeda la kohdo fa jaclu yadayhi musalligu labadiisa gacmood inuu yeelo weeye mathalan fii kummayhi labadiisa kum inuu dhex geliyo cinda taxarumihi xidhashadiisa agteeda wa rukuucihi rukuucdiisa agteeda wa sujuudihi sujuuddiisa agteeda yacni markuu sujuudayo markuu rukuucayo salaada markuu xidhanayo marka uu atixiyaadka hore ka soo istaagayo markuu u fadhiisanayo shantaa waqti labadaa kaf ama calaacalahan in uu ku qariyo halkaa gacanta ay ka soo galaan shaarka ama ay macnaha badhamada ama laga xirto waxa weye galuusyada sidaa inuu ugu qariyo oo ku daboolo ninka karaaha weeyaan gabadhu hadday diraceedii ku daboosho loo diidin maayo ama saakadeedii laakiin waxaa laga hadlaa waa ninkii weeyaan waa karaaha lagu yidhi waxaa kaloo karaaha ah waltifaatun milicsi baa la kohdaabaa lagu yidhi oo iyaduna karaaha salaada ku ah iltifaat ruuxa musalliga ah tukanaya biwejihi wejigiisa kale ah madaxa dhan jidhka dhan maahan wejiga kale ah in uu meel ku fiiriyo oo sidaa uu yidhahdo qoorta u jaleeciyo ee dhinaciisa midig ama bidix uu fiiriyo iltifaat waa karaaha weeyaan oo bilaa xaaje ah wey waxa laga hadlaa yacnii wax baahiyo u qaba ma jirto wax baahi ah oo u qaba lama arka weeyaan markaa dhinaca midig inuu fiiriyo ama dhinaca bidix inuu fiiriyo qofka musalliga ah oo wejigiisa uu sidaa ugu fiiriyo waa karaaha weeyaan hadduu yahay qofkaasu qof mustalqi ah oo gedacad salaada isagoo u jiifa tukanaya kaa asaga waxa weeye iltifaadka ou sameeyo salaadoo dhan baaba ku buraysaa la yidhaahdaa maxaa yeel kaas waa ka bedelan yaha weeyaan hadda iltifaat biwejihi baa lagu yidhi waa markii wejiga kaliya uu ku fiiriyo weeyaan amaa hadduu xabadkiisa qiblada dhan ka jeediyo salaadaa ku buraysaba iyada la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa marka ay karaahan noqonayo iltifaatku waa hadduusan ciyaar ciyaar u samaynin amaa talaacub hadduu uga jeedo salaadoo dhanna waa ku buraysaa iyada nafteeda weeyaan ilaa ciyaarta lama ogole eh ciyaarta lama ogole eh marka qaybahaasoo dhan baa meeshaas lagu shardiyaa karaahada ah waxaa kaloo la yidhaahdaa iltifaatka ama milicsiga meel la fiiriyo iyadoo la tukanayo markuu karaahan noqonayo waa bilaa xaaja waa haddaan dan kallifin weeyaan amaa hadday danu kugu kallifto dhib ma leh oo maxaa ka mid ah alaab buu waardiyeysanayaa markaas oo kale masalan alaabtiina ishuu ku ilaalinayaa saasuu hadba ugu milics ugu xadayaa salaadiina waa tukanaa taa ayada dhib male weeyaan marka waxa weeye waa la kohdaa haddaan dan kallifin baa la yidhi haddaan dan kallifin weeyaan wa miluhu wa mithluhu alishaaratu fa tukrahu ishaare hadduu sameeyana waa iyadana waa kara ilaa lixaaja ma iltifaat ma sameyne macnaha gacantii ama madaxiiba uu saas qof ugu ishaaray waa karaha isagoo tukanaya qof inuu gacantaas ugu taago haddaan macnaha waxa weeye dan kalifin weeyaan haddii laakiin iyadana danu kalifto oo qof salaamaya iyo saasoo kaleeto iyaduna karaaha maahan baa la yidhahdaa laga soo reebay marka iltifaatkaasu karaaha weeye maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaariga ahaa ee umuna caaisha warinaysay caaisha waxay tidhi annahaa waxaa laga wariyey annahaa sa'alad inay su-aashay canhu nabiga sala allahu alay annahaa sa'alad annabiya sala allahu calayhi wasalama inay su-aashay iltifaatka fa qaala markaasu wuxuu yidhi huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shaydaanu min salaati alcabdi waa shaydaankiiyo addoonka salaadiisa dafaya buu yidhi waxa uu sii fiirinayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam abu daa'uudka iyo nisaa'igu waxay warinayaan xadiid oo wariyey imaamu tirmidi ee imaamu abudhar ou nabiga ka soo wariyey soo qaadeen saxaabigaasaa wuxuu yidhi nabigeenna waxaa laga wariyey calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu allaahu ilaahay ma aqbalo muqbilan cala alcabd maya laa yazaalu llahu ilaahay kama zuulo muqbilan cala alcabdi fii salaatih addoonka intuu salaada addoonku intuu salaada ku jiro ilaahay raxmaddiisa inuu kusoo qaabilayo ka suulin maayo maa lam yaltafid uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduusan meel milicsan fa idaltafata insarafa canhu laakiin markuu dhinac meel u fiiriyo ilaahay raxmaddiisii iyo qaabilkiisii uu kala jeesanaya nabigeenna xadiis kaloo waxaa jira uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam low yaclamu lmusallii man yunaajii ma ltafata yamiina walaa shimaalan hadduu ogaan lahay qofka tukanaya ilaaha uu lafaqayo awooddiisa iyo tacdiimkiisa hadduu ogaan lahay midigna ma fiiriyeen bidixna ma fiiriyeen buu yidhi dhinacna ma dhugteen weeyaan marka waxa weeye iltifaatku waa karaaho waxaa kaloo karaahaadkii baan sii wadaynahay waxaa kaloo la kohdaa wajahrun kor in loo qaado bimaxalli sirin meel loogu talagalay hoos salaada in loo akriyo kor inaad u qaaddahay waa karaaho wa cagsuhu wa cagsuhu xukunkan cagsigiisuna waa karaaha weeyaan jahrun bimaxalli sirin baa lagu yidhi meel loogu talagalay hoos salaada in loo akriyo kor inaad u akrisaa waa karaaho masalanba salaadii duhur salaadii casir labada ragoo ragco oo dambe oo cishaha ragcadda dambe oo maqhribka kor inaad u akriso waa karaha intaasoo dhan maxay laguma talagelin cagsiguna waa la midoo w macnaha waxa weeye wa cagsu cagsuljahri ay sirun bimaxalli jahrin weeye meel loogu talagalay kor in loo akriyo ayaad hoos u dhigtay haddana waa karaaha iyaduna salaaddii maqrib markaad tukanaysay kor labadii ragco hore kor uma aadan akrinin qiradii hoos baad u akris lama aadan jahrinin waa karaaho xaraamsa maaha salaadda waa ansixe weeyaan taas baa ka mid a karaahooyinka kuwaas baa ka mid a weeyi waxaa kaloo la kohdaa oo ka mid a karaahaadka salaada wakhtisaarun keli gacan saarasho ikhtisaar baa la yidhahdaa ikhtisaarku waxa weeye waa gacanta inuu kelida saaro waa inta sinta iyo udhaxayda feeraha halkaa kelida ah maxaa yeele nabigeenaa diiday calayhi salaatu wasalaam niman iyo kayrba waa loo diiday waxaa weliba soo arooray xadiis nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam alikhtisaaru raaxatu ahli nnaar ahlu naarku markay naarta ku daalaan ay naf ka doonaan oo ay raaxo u moodaan raaxo maahane kelida in gacanta la saarto marka saasaa loo diiday baa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa waa ficlulyahuud yahuudda ficilkoodii weeyaan ilaa iyaga ahlu naar ba ahe ahlu naarka naftooda waa iyaga ah waxaa kaloo la yidhaahdaa waa ficlulmutakabiriin dadka iskibriya ayaa loogu talagalay oo sidaas ayaa sidaa bartay baan rabaa inay kelida gacanta saaraan marka adugu mutakabir maahida gacanta kelidaha saaran sibraqabsigaa iska dhaaf weeyaan kelida gacanta la saaranayo haddii qofka dhibaata iyo xanuun iyo cillad iyo meeshu xanuunayso kelidii gacanta uu ku celinayo markaa cudurdaar buu leeyahy laakiin wax danho ku kalifa haddaan la arkinin kelida gacanta in la saaro ma la ogolo weeyaan marka waxa weeye ikhtisaarka aan lahayn wax markaa waxa weeye xujaa lama ogolo weeyaan waa karaaha baa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhi shaydaanka jannada markii laga soo saaray ayuu keliyada gacanta saaray shaydaan baad ku dayanaysaa marka iska ilaali weeye waxaa soo arooray nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari iyo muslimba ay wariyeen oo abi hurayra nabiga uu ka warinayo ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa an yusalliya mukhtasiran wuxuu nabigu diiday qofku gacanta isagoo kelida saaray salaad inuu tukado nabigeennu waa diiday ikhtisaarkaas waa la diida weeyaan waa la diidoo lama ogola karaahaadkii baanu sii wadaynaa karaahaadka salaada waxaa ka mid a waa israacun degdegid baa ka mid a israa wa nadarun ila asamaa samadoo la fiiriya baa ka mid a waa karaaho ikhtisaar waxaan rabaa israac waa la kohodaa weeyaan hadda israaca la kohanayaa muxuu yahay israaca la kohonaa waxa weeye waa degdegid baa la yidhaahdaa salaada afcaasheeda iyo aqwaasheeda inaan lagu tadabburin oo khushuuceedoo dhan laga tago hadduu waajibaadkii oo dhanba uu ka tago qayb ka mid ah salaaddu ansixi maydo rukuucda kaliya yacni waajib saxaabigii taam yeeli waayey salaaddiisa macnaha qayb ka mid ah ayuu nabigu yidhi ma adan tukan hadda ku laabo calayhi salaatu wasalaam marka lama ogolo weeye qofku inuu wax ka tago israacu hadduu gaadho inaad waajibka qaar ka tagto markaa salaada ku buraysa weeye marka israacaas adoo waajibkii kamilaya salaaddii inaad aad u dedejido taas weeye midda la kohanayaah laakiin israaca naftiisa hadday ku xidhan tahay jamaacadii inuu haleelo ama jumcadii fa yusannu fi lawali wa yajibu fi thaani salaaddii inuu macnaha inta dedejiyo jamaacadii ka gaadho ama jumcadii ka gaadho jumcadeennu ka gaadho dedejiyaa waajib bay noqonaysaaba jamacadeennu ka gaadho dedejiyaana sunnay noqonaysaa baa la yidhaahdaa waxaa kale oo karaaha ah wa nadarun ila asamaa cirka in la fiiriyo adoo tukanaya marka la tukanayo waxaanu soo marnay xabaabay meesha la fiirinayo in ay tahay maxalla sujuud qofku markuu tukanayo meesha uu ku sujuudo kaliyahu fiirinayaa weeyaan meel kale ma la fiiriyo marka haddii waxa weeye aad tukanayso cirka ha fiirin dad waxaa jira qofka isaga garabkiisa taagan oo ku maqan yahy mar buu soo jiidayaa soo qabanayaa fiirinayaa may meesha aad ku sujuudays kaliya baa la fiiriya meel kalead ma la ogolo wey waa la kohdaa cirka in la fiiriyo walow biduuni rafci ra'sihi wa cagsuhu baa la yidhahdaa nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof fiirin kara ma lahan macnaa karaaho weeye ama indhool ha noqdo amaama indha ha lahaado nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila asamaa'i fii salaatihim qolo xaalkoodu waa maxay indhahooda cirka ku fiirinaya markay tukanayaan ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qoladaasu layantahunna can daalika ow latukhdafunna absaaruhum buu yidhi arrintaa way ka joogsanayaan ama layantahiyanna aqwaamun yarfacuuna absaarahum ila asamaa fi salaat ow laa turjacu ilayhim xadiis kale ah qoladaasu way joojinayaan buu nabigu yidhi cirka fiirinta ay fiirina- fiir- kor fiirinayaan haddii kale aragtida dhan baaba laga qaadanayaa weeyaan taasaa ku dhicin karta baa la yidhi aragtida dhan in laga qaado oy indhabeelaan ayaaba khatar ay ugu jiri karaan weeye marka nadarka ila samaa lama ogolo weeye waa karaaho hadda samada waxaa lamida kullu maa calaa limunaafaati alkhushuuc baa la yidhi waa wax walba oo sarreeyana korna ma fiiri kartid weeyaan intaad tukanaysaa laga hadlayaa fiirinta samada waxaa lamid ah wax walba oo salaada kaa mashquuliya inaad fiiriso adoo tukanaya oo markaa shaygii mukhadadka ahaa iyo waxyaabaha iyo inaad ku mashquulsho adoo tukana meel laguma mashquulo ama derbiyada ha noqoto ama meelo kale wax ku dhegan ha noqoto ama sharaxaadda guriga ha noqoto ama sharaxaadda meelaha kale ha noqoto meelba lama ogola inaad mashquul ku noqoto weeyaan waxaa ka mid a salaada karaahaadkeeda waxyaabaha la kohdo wa taqmiidu basarin aragga in la laabo oo indhaha laysku dhajiyo in khaafa dararan dhib hadduu ka cabsanayo hadduu dhib ka cabsanayo indhaha inuu isku dhajiya waxaa lagu yidhi waa karaaha baa lagu yidhi hadduu dhib ka baqayo weeyaan wa taqmiidu basarin in khaafa dararan yacni dhib hadduu ka baqayo karaahay noqonaysaa weeye karaahay noqonaysaa waxaa dhici karta indhaha isku qabadkoodu adoo tukanaya mar inuu waajib kugu noqdo oo waa goorma idaa kaana alcuraatu sufa sufuufan dadkii tukanaya oo dhan hal qof oo dhar haystaa la waayey waana sufuuf safka kaa hor muuqda oo- oo dhar haysan miyaad siirinaysaa marka indhaha qof walba indhaha xirta baa leeyihi inuu cawro kaleo bini aadam indhihiisa ku dhacan ha ka ilaashado waana tukanayaan weeyaan waxaa dhici karaa indhaha la isku qabta marna sunnow noqdaa oo goormuu sunno noqonayaa kaan sallaa ilaa jidaarin mu- ma- ma- ma- masruuqin masuuqin baa la yidhahdaa musarwaq j- derbi macnaha waxa weeye la qurxiyey iyo waxyaabaha markuu xaggiisa u tukanayo oo salaada ka tashwiishinaya hadda aragtida indhaha inuu ceshado marka ayaa sunno ah baa la yidhaahdaa imaamu nawowi kitaabka manhaajka wuxuu ku yidhi fi lmanhaaj waalafqahu cindii annahu laa yukrahu anigu si- sida macnaha agtayda ee uu rajaxayo sheikh wuxuu leeyahay taqmiidu caynayhi maba la kohdo weeyaan idaa id lam yasix fiihi nahyun nahyi ku soo ansaxay oo yidhi lama ogola maba hayna buu yidhi waxaaba dhici karta xuduuru اlqalb wa wujuudu اlkhushuuc aladi huwa ruuxu الsalaat wa siruha alakbar in laga helaa baa dhici karta buu leeyahay weeyaan laakiin hadduu dhib naftiisa uga baqayo ama kayrkii in khaafa dararan waa midda hadda aan soo marnay shardi baa ilaa kitaabkaba ku xidhayey hadduu macnaha markuu tukanayo indhihii hadduu isku qabto in dhibaata gaarto ama bahal soo aado bahal cuno iyo waxyaabaha uu ka baqayo waa karaaho waa xaraam haddii weliba dhibkaas ay macnaha waxa weeye ou xaqiiqoobayo in danna taratuba xusuuli dararin calayhi laa yaxtamilu caada dhib lahubo hadduu ka dhalanayo oon la aqbali karin markaana xaraam buuba isku bedelayaa buu le masaa'il badan baa ku jirta calaa xaasil waxa kale oo la kohdaa waa basqun candhuuftufid baa la kohdaa amaaman dhinaca hore amaaman hortaada iyo wa yamiinan midigba loo tufa weeyaan isagoo salaadii ku jira qofkii inuu yidhaahdo candhuuf baan tufayaa oo horay uu candhuufta u tufo ama uu gadaal candhuufta ee waxaan rabaa midig oo u tufo waa karaaha weeyaan laa can yamiinihi lianna can yamiinihi malakan baa la yidhi wejigiisa hortiisa uma tufi karo midigna uma tufi karo maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy idaa kaana axadukum fii salaatihi fa inahu yunaaji rabbah qofku markuu salaada ku jiro ilaahiisa ayuu la munaajoonayaa weeyaan falaa yabsuq bayna yadayh yousan labadiisa gacmood hortooda candhuufta u tufin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakin can yasaarihi aw taxta qadami laakiin dhinaciisa bidixda ah ama gomadiisa hoostiisa ha ku tufo candhuufta weeyi xadiidkaana imaamu muslim baa wariyey waa markuusan masjid ku jirin ba la yidhi amaa fi lmasjid fayabsuqu calaa jihati yasaarihi fii thawbi isagoo masjid ku jiray hadduu candhuuf inuu tufo u baahdo dhinaciisa bidix marada ayuu inta saa u duubo ama istiraashadiisa oo dhinaca bidixdaa weliba u tufaya haddana maraduuna ku dul tufayaa weeyaan markaasuu marada ismarmarinaya laakiin masjidka ilahay laguma hadlay karo marka la odhanayo dhinaca midigta candhuuf looma tufi karo waxaa laga soo reebaa idaa kaana fi rawdati shariifa rawdadii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam qabrigiisu ku sugnaa meeshii nabi moxamed ku tukan jiray sala allahu calayhi wasalam qofku marku joogo qabriga nabigu wuxuu ka qabanayaa dhinaca bidixda markaad rawdada nabiga joogto calayhi salaatu wasalaam haddii marka aad candhuuf inaad tufto doonto la yidhina adoo dhinac dhinaca bidixdaaba candhuuf loo tufaa la yidhi nabi moxamedna ou kaa xigo calayhi salaatu wasalaam nabi moxamedna tacdiimka ou leeyahay aad garanaysaan sideed samaynaysaa markaasoo kaleeto nabiga tacdiimkiisu waajib buu kugu yah dhinaca rasuulka candhuuf looma tufi karo bidixda waxa loo tufana waa lagu yidhi nabigii dhinaca bidix buu kaa xigaa calayhi salaatu wasalaam markaasoo kale culummadu waxay dhaheen faidaa araada an yabsuqa falyabsuq calaa yamiinihi dhinaca midigaa markaa la aadaa weeyaan muraacaatan liladabi maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam ayadoo adabta nabi moxamed la ilaalinayo masjidka gudihiisana candhuuf sideedaba maradaada hadda lagu tufaa mooyee masjid candhuuf laguma tufi karo weeyaan waa iyadoo maba la ogolo waa xaaraan baa la yidhi masjidka haddii aadan ku jirin eed bannaankiisa joogto hortaada looma tufayo qibladana looma tufayo midigna looma tufayo ee bidixda candhuufta loo tufaa weeyaan karaahaadka taasaa ka mid ah waxaa kale oo karaahooyinka salaada ka mid a wa kashfu ra'sin buu kitaabku leeyahy madaxoo la faydo madaxoo kuu bannaan inaad tukato nin baa laga hadla hadda gabdhuhu hadda madax ayaga ma laga hadlayo iyaga madaxooda waa waajib inay asturaane ninkii asagoo madax bannaan oon wax madaxa u saaran la arkinin inuu tukado waa karaaha baa lagu yidhi waa karaaha weeyaan wuxuu kitaabku leeyahy ruuxa daa'ifka iyo ruuxa ku sugan masjidka nabiga iyo waman calaa yasaarihi insaanun haddii bidixdii xataa qof kaa xigo waxaa loo sunneeyaa an yada'da'a ra'sa madaxa inuu saa qofku inta u foorariyo oo candhuufta ku tufo istilaashadiisa saasaaba loo sunneeyaa buu leeyahay weeyaan waxaa ka mid a karaahaadka salaada wa kashfu ra'sin baa lagu yidhi madaxa faydan baa ka mid a madaxa faydidiisa waxaa la sunneeyaa marka qofku ninka uu tukanaya madaxiisa inuu asturo ama cimaamad iyadaa fadli badan iyo wixii uu heli kara weeyaan laakiin madaxiiba bannaan inuu tukadaayo waa karaaha baa la yidhi wataxsulu wayaxsulu sun wataxsulu sunnatu fii lubsi alcimaama bikowniha cala ara'si wanaxwi qalan qalan sawatin taxtaha walafdalu kownuhaa bicadabatin wayajuusu tarkuhaa bilaa karaaha walafdalu irsaaluhaa bayna alkacbat kafatayni ow ila aljaanib alayman waxaa ka mid a sunnooyinka ee karaahaadka salaata salaada karaahaadkeeda waxaa ka mid a wa mudaafacatu wa salaatun baa la kohdaa salaadaasoo bimudaafacati xadathin xadadka difaacidiisa ahaatay qofku xadadkiibaa macnaha mudaafaco xadadkiibaa kaa qaalib noqday bawlkii ama saxaradii musqul buu aada ugu baahanya ama riixdii caloosha xanuunaysa markaaba isku celinayaa wuu kula dagaalamayaa weeye waktigaasoo kale salaada inaad gasho waa karaaha baa la yidhaahdaa waa karaaha weeyaan ilaa waqtigu inuu ilaa in danna an yalxaqahu kadmihi dararun yubixu tayam ilaa markaa waqtigu inuu ciriiriya waxaase laga soo reebaa wey maxaa yeele nabigeena wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam laa salaata bixabrati dacaam walaa salaata wa huwa yudaaficuhu lakbathaan salaad kaamilhu ma ahaanin qofku asagoo xadadkii reebreebaya ama raashinkiibaa la keenayoo aad buu ugu dhibaataysan yahay qalbigiisa cuntaduu ku maqan yahay salaad kaamila meesha kuma hayo marka hore ha cuntaya kabacdina ha tukada weeyaan waxaa kaloo la kohdaa waa bimaqbaratin baa la yidhi qubuurta in lagu dhex tukado aan la faagin qubuurta dhexdeedii waa la kohdaa weeyaan ama qubuurta waa la faagay laakiin wuxuu iska xijiyey maro ayuu iska saaray weeyaan oo meeshii meel nijaasaa ma aha waa ka ansixi laakiin waa waa macnaha wakaraha baa la yidhi maxaa yeele meeshaas amwaaddii dhiigoodii macnaha dhacaankoodii ku baxeen maahana ha ku tukan weeyaan ducadii iyo khayrka ku samayso macnaha karaahaadka salaada qaybahaasaa ka mid a aad buu u badan yahay marka uu qofku rukuucayo iyo marka uu ka soo kor noqonayo rukuucda in uu madaxa hoos udhigidiisa aada ugu xeldheerado waa karaaha xataa nafteeda marka uu sujuudayo gacmaha dhulka inuu dejiyo labada dhudhun waa karaaha baa la yidhaahdaa maxaa saas xayawaankaa saas u dhigta weeyi shay markii aad ou dhaco aada dhacayso inaad cuskato adoo tukanayana waa karaaho waxaa ka mid a karaahooyinka atixiyaadka hore aad in loo dheereeyaa ka mida baa la yidhaahdaa waxaa ka mid a karaahaadka salaada in laga tago ducooyinka ka dambeeya atixiyaadka salaada lagu khatimo waxaa ka mid a karaahaadka xamaamka meesha la yidhaahdo biyo kululayska ama isqusha in macnaha kulaylka loo galo inaad ku tukata weeyaan maxaa nabigeenu wuxuu dhihi jiray alardu kulluhaa masjidun ila almaqbara waalxamaam qubuurta iyo xamaamka maahan dhulkao dhan waa masjid buu dhihi jira weeyaan nabigeenu wuxuu reebay in lagu tukado toddoba meel fi lmasbala qashinqubka waalmajzara geela meesha lagu kawaano waalmaqbara qubuurta dhexdooda wa qaaricati dariiq waddada la marayo wa fi lxamaam xamaamka meesha la yidhaahdo iyo wa macaadin alibil geela meesha uu fadhiisto iyo wa fawqi dahri bayt illaahi alcatiiq kacbada ilaahay dusheeda toddobaba toddobadaa meelba salaada nabigu waa u diidayo waa karaaha in lagu tukado ayaa la yidhaahdaa hadda cilladda loo kahonayo waddada la marayo dadkaad badhibaysaaba ama kugu dhib mudanaya qashinqubkana waa iska muuqataa waa nijaaso waxaa la kohdaa kaniisooyinka in lagu tukado meel kaniise ah kaniisadaha qofku hadduu yidhaha salaad baan ku tukanayaa la odhan maayo gaal baad noqoto la odhan maayo hadduu kaniis asagu wax kale caabudayo isagoon kaniisad gelin buuba gaal noqon karaaba qofku isagoon meel gelin taas waa ictiqaadka saddex shay baa lagu gaaloobaa qowl iyo ficil iyo ictiqaad isagoon macal kaniisadii tegin hadduu ictiqaadiyo asnaamtaa inuu caabudo gaal buuba noqonayaaba hadduu ficil ahaan u sameeyo u sujuudana gaal buu noqonayaa hadduu ku qowlo oo qowl ahaan oo ugu dhawaaqana oo gaalada wixii ay macnaha diinta looga baxayo ku qowlana hadda gaal buu noqonaya ilahan ka baangalna laakiin qofku wuxuu u tegin karaa taariikh inuu ka soo qoro wuxuu u tegin karaa qaabkii wax u samay inuu soo arko wuxuu u tegin karaa dan inayba ku kallifto oo meel kale ou galo oo waayo waa guri dhisan gurigan haddii asaga maanta asnaamtan xuntaa laga saaree ilaahay xaggiisa loo jiheeyo dhagaxan iyo ciiddaanu waa ciid ilaahay leeyahay iyo dhagax weeyaan ee waxa ku sugan baa xun iyo ficilka lagu samaynayo dembigu kaas weeyaan marka meel cibaado calaa xaasil maaha in lagu tukado waa karaaha lagu yidhi waa karaaha macnaheedu waxa weeye xaaraam maaha laakiin waa karaaho waa karaaha waxaa looga jeedaa waa ma'wu shayaadiin meel cibaado maaha meel ahlu khayr maaha meel ahlu salaad maaha hadda waa meel nijaaso iyo gaalo iyo dad qarriban iskugu imaanayaan weeyaan ee la odhan maayo qofku hadduu tago saasuu cagta u dhigoo diintu ka baxay odhan maysid weeyaan diintu ka bax odhan maysid waxaad in badan ku arkaysaa culummadii islaamka oo dad kaniisad dhooban inta u tegey intaasoo qof wacdiyey soo hanuuniyey ee diinta islaamka sabab ugu noqday weeyaan diinta islaamka ayagu adduunka waxay hadda sameeyaan inay inta masaajida yimaadiin waad aragtay waxay isku dayayaan inay ogaadaan islaamka inay macluumaad ka ogaadaan marka qofkii dhisan oo macluumaad inuu ogaado iyo qasadyo badan u socda iyo qof iska socda oo waxay samaynay marku utago la samaynaya waa kala labo isku xugun maahan weeyaan macnaha waxyaaba badan oo noocaasa baa jira marka sunooyin ee karaahaadka salaadu aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a karaahooyinka salaada baa la yidhaahdaa qaybahaas aan soo sheegnay oo dhan waxa uu sheiku leeyahay markii uu karaahaadkii nooga soo hadlay farcun buu yidhi farcun yembaqii waxaa habboon an yadkhula asalaata qofku inuu salaada galo musalliga ah binashaadin farxad inuu ku galo weeyaan nashaad adigoo faraxsan oo adiga dhammo macnaha nashaad himad iyo raqba maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay markuu ka hadlayay munaafiqiinta waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala markay salaada u istaagayaan ayagoo wehsanaya istaagaan buu ilaahay leeyahay ilaahw sida nabigeenna ka magangeli jira ilaahay subxaana wa tacaala daacada kuwa ka wehsada ilahay nagama dhigo cajiska daacada aan ka cajisno allah naga qaado waxaa habboon salaada inuu galo binashaadin faraxna uu ku galo weeyaan iyo nashaad wa faraaqi qalbin qalbi faaruqana uu ku galo qalbigaago adduunyao dhan mashquulkeeda aad ka faarujido ilay salaada inta aad khushuuca ku jirtaa thawaabkeeda lagu qorayaa wa khushuucin salaada inuu ku galaa fiican khushuuc qalbi faaruqah oo khushuucsan wa tadabburi qiraa'atin fiirinta qirada ou fiirfiirinayo ku tadabburayo qirada uu akrinayo waa inuu salaada ku gala weeyaan macaanideeda nabigeennu hadduu aayad soo maro macnaheedu ilaali jiray raxmaddu ilaahay weydiisan jiray hadday ka hadlaysa cadaab cadaabtu ka meengeli jiray wa tadabburi qiraa'ah wa idaamati nadarin fiirada daa'imideeda waa inuu salaada ku galo maxalla sujuudihi ay daa'imto fiirintiisu waa inay daa'imto maxalla sujuud baa lagu yidhi meeshii uu ku sujuudi lahaa waa inuu isha ku hayo inta uu tukanayo maxaa yeele taasaa khushuuca u dhoweeyaan salaada markuu galo ilaa uu ka baxo halkaasuu fiirinaya ilaa markuu odhanayo ashhadu an laa ilaaha ila allahda markuu ila allahu odhanayo oo farta sidaa u taagayo fartiisuu markaa fiirinaya weeyaan halkaas waxaa noogu dhammaaday karaahaadkii salaada waa darsigeennii soddon iyo afraad ee kitaabkeennii addurar lbahiya ilaahay ha nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu